بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه raajicuun waxaan uga tacsiyeynayaa eheladii asxaabtii iyo qoyskii uu ka geeriyooday eh, wasiir cabaas siraaji wasiirkii howlaha guud iyo guryeenta xukuumadda federaalka soomaaliya oo caawa ku geeriyooday magaalada muqdisho waxay ahayd geeri aada u naxdin badan wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo ahaa iftiin usoo ifbaxay ummadda soomaaliyeed laakiin nasiib darro caawa ayay noloshiisii soo dhammaatay waxaan ilaahay uga rajeynayaa uga baryayaa inuu naxariistii jannada ilaahay ka waraabiyo waxaa kaloon u baryayaa eheladii iyo qoyskii iyo dadka soomaaliyeed oo dhan oo uu ka tegay in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo wasiir cabaas allah u naxariistee wuxuu ahay runtii nin aad u ixtiraam badan nin aad u sharaf badan nin aad dalkiisa u jecel wadani ah aad uga dhex muuqday golaha wasiirada caqliga iyo talooyinkiisa himiladiisa aan halkaan lagu soo koobi karin wuxuu ah lahaa taariikh ay ku dayan karaan dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo qaxooti ka soo ahaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkaas wax ku soo bartay go-aansaday inuu dalkiisa dib ugu soo noqdo xildhibaan noqday wasiir noqday sameeyey qorshe weyn oo uu rabay inuu wax uga bedelo dalkiisa gaar ahaan wasaaraddii eh, uu ka ahaa wasiirka shalay iyo maantayba waxaan lahayn shir maalin laba maalmoodla ah oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada oo uu qayb ka ahaa cabaas talooyin aada u wanaagsanna uu kasoo jeediyey mar labaad waxaan leeyahay ilaahow kuu naxariiso ilaahow jannada kaa waraabi ilaahow anagana samir naga sii waxaa kaloon sheegaya shacabka soomaaliyeed inaan ogeysiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo dalka ka maqan go-aansadayna inuu soo yareeyo safarkiisii soona dhaqsado berito si uu uga qayb galo aaska waxaa kaloon la xiriiray qaar ka mid ah eheladii cabaas oon uga tacsiiyey ilaahay idankiisa cabaas ma ilaabi doono waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum